أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين فصل هذا كان فاصل مدح كالسارب قال الشيخ العلامة عبد الله بن عبد الرحمن الحضرمي الشافعي رحمه الله تعالى فصل هذا كان فاصل مدح كالسارب fii bayaani gusli اlmeyti meydka dhaqidiisii caddaynteedu u fasal yahay iyo wamaa yatacallaqu bihi bigusli اlmeyt meydka dhaqidiisii wixii ku tacalluqa oo xidhiir la leh sheekhu raximah اllahu tacaala halkan wuxuu uga hadli doonaa mas'alo meydka dhaqidiisii iyo habka loo dhaqayo oo shareecadu ay u jidaysay ayuu sheekhu ka hadli doonaa raximah اllahu tacaala gusluhu meydka dhaqidiisii iyo wa takfiinuhu meydka karfanintiisii iyo wasalaatu ku tukasho calayhi meydka lagu tukado iyo wa dafnuhu meydka aasidiisii afartaas arrimood furuudu kifaaya kifaayada waajibaadkoodii sheekhu raximah اllahu tacaala wuxuu ku leeyahay afartan mas'alo waa fardulkifaayo fardulkifaaya shayga haddii la yidhaaho ulajeedada laga leeyahay waxaa weeye bimacnaa idaa qaama bihi bacdu min almuslimiin qeyb muslimiinta ka mid ah hadday arrinkaa u istaagaan saqada aliimu can ilbaaqiin inta kaleo soo hartay dembigii uu ka dhacay laakiin afartaas arrimood qof u istaagta haddii la waayo inta magaalada degan oo meydkaasi uu ku dhex dhintay dhammaantood way wada dembaabayaan fardulkifaayaha macnihiisa sidaas wey wasluhu meydka dhaqidiisii iyo wa takfiinuhu karfanintiisii iyo wa salaatu ku tukasho calayhi meydka janaasada lagu tukado iyo wa dafnuhu meydka aasidiisii furuudu kifaayatin kifaayada waajibaadkeedii wey waa fardulkifaayo wey wa aqalu lgusli dhaqidda midda ugu yaraanta badan inta waajibku uu nooga dhici karo oo meydka dhaqidiisii ah ugu yaraan tacmiimu badanihi badani ilmeyti meydka jirkiisa jirkaas kala gaarsiintiisa bilmaa-i biyaha la kala gaarsiiyo bacda isaalati najaasati najaasada suulinteeda ka bacdi najaasadii markii laga suuliyo ka bacdi jirka meydka biyaha la kala gaarsiiyo waa midda ugu yar dhaqitaanka midda ugu yar ugu yaraan marka la yidhaaho inta waajibku uu uga dhacayo dadka muslimiinta meydka dhaqitaankiisa waa in jirkiisa oo dhan biyaha la kala gaarsiiyo bacda isaalati najaasa najaasada suulinteeda ka bacdina la kala gaarsiiyo markii najaasada laga suuliyo ka bacdi marka nijaasada marka la leeyahay in laga suuliyo ka bacdi ayaa meydka la mayri marka la leeyahay haddii meydkii iyadoo nijaasa ay ku taallo oo biyihii hal mar intuu ku shubo meydkii jirkiisa oo dhan biyuhu ay wada gaaraan biyihiina nijaasadii meydka ku tiilay aysan wax isbeddela biyihii aysan ku samaynin halkaas mar way ku filantah ee marka sheekhu leeyahay bacda isaalati najaasa najaasada markii laga suuliyo ka bacdi ayaa jirkiisa biyaha la kala gaarsiin ugu yaraan marka la leeyahay waa haddii nijaasada jirkiisa ku taalla biyaha ay beddeleyso markaas haddiiba nijaasadu biyaha ay beddeleyso waa in nijaasada marka hore la suuliyo ka bacdina biyaha hal mar la kala gaarsiiyo way ku filanta ugu yaraan walidaalika shaarixa wuxuu ku yidhi fain sabahu hadduu meydka biyaha ku shubo faazaalaha nijaasadii uu zuuliyo bilaa tagayur ayadon waxba isbedelin fii maratin waaxida biyihii asagoon wax isbedela ku dhicin hal mar ayuu biyihii ku shubay ajza-ad way ka kaafinaya can gasli اlkhabahi waalmowt nijaasta dhaqideedii iyo qubayskii meydka labada way ku filanta halkaas mar laakiin bishardi biyuhu inaysan isbedelaynin kamaa yakfii siday ugu filayd fi lxayi qofkii noolaa can ilxadai waalkhabat oo markuu qubayska waajibka ah uu qubaysanayo nijaastii jirka ku tiilna uu hal mar biyaha isku shubo haddiisan markaa biyihii isbedelayn sida halka marba ay ugu filan tahay wa yusanu waxaa la sunneeyaa an yugasala meydka in lagu dhaqo fii qamiisin qamiis dhexdiisa in lagu dhaqo ayaa sunno ah sida wanaagsan oo fadliga badan isagoo maro ku dhex jira in la dhaqaa wanaagsan in la qaawiyo ma aha qofka meydka ah qofka meydka in la qaawiyo maahan isagoo maro ku dhex jira qamiis iyo wixii la mid ah in lagu dhaqo ayaa fadli badan liannahu astaru lahu isagaa u astur badan qamiiskaasaa u astura badane qamiiskaas inta loo geliyo lagu mayro oo lagu dhaqo kabacdina maaragtaa qamiiska laga siibo karfantii markaa kabacdi la geliyo sida fadliga badan oo wanaagsan fii khalwatin wa an yugasala in lagu dhaqo meydka ayaa fadli badan fii khalwatin meel gooni ah meel gooni ahoo dadku aysan wada arkaynin ilaa qofka dhaqaya iyo qofka u kaalmaynayo biyaha ugu shubaya maahane meel cidlaahoo gooni ah in lagu dhaqo ayaa sunno ahoo dadka dhexdoodii aan lagu mayrin macnaha fii khalwa waxaa loola jeedaa bian laa yadkhula calayhi waa inuusan u soo gelin meydka meeshuu ku jiro hayru lqaasili qofka dhaqaya qof aan ahayn iyo wa muciinuhu qofka u kaalmaynayo qofkaas dhaqaya iyo qofka u kaalmaynaya bis qof kale looma ogola waa sida fiican fadliga badan taxta sakfin saanqaaf hoostiis in lagu dhaqo ayaa fadli badan oo la sunneeya guri saanqaaf le meel saanqaaf le in lagu mayro ayaa fiican sida fadli badan liannahu astaru saasaa u astur badan meydka sidaasaa u wanaagsan oo astur badan calaa lawxin wa an yurfaca in meydka la kor yeelo ayaa la sunneeyaa calaa lawxin alwaax iyo wixii la mida in la dul saaro ayaa wanaagsan wey oo dhulka aan lagu mayrin dhulka inaan lagu mayrin oo dhulka aan la dhaqin oo dhulka aan lagu mayrin ayaa fadli badanoo loox iyo sariir iyo wax lamida la dul saaro meel sarraysaw sariir iyo alwaax iyo wax la mida in la dul yacni dusha laga saaro oo sidaa lagu dhaqo sidaasaa fadli badan oo sunno ah wayaqudu wuu laabaa alghaasilu qofka meydka dhaqaya wuu laabaa waman shaksina wuu laabaa shaksigaasoo yuciinuhu ay alghaasil qofka meydka dhaqaya qofka u kaalmaynaya iyo kan dhaqaya labadooduba basarahu shaksi walbaa araggiisuu laabaa ilaa lixaajatin liajli xaaja dan darteed inuu u fiirinayo maahane waa inaysan meydka fiirin inay danu timaado ma ahan waxaa kaloo waxyaalaha aadaabta dhaqitaanka ka mid a meydka inaan la fiirin marka la dhaqayo ilaa xaaja inay timaado mooye qofka dhaqayana lama ogola inuu fiiriyo kan biyaha ugu shushubaya oo ugu kaalmaynaya isagana lama ogola meydka inuu fiiriyo ilaa lixaaja dan inay timaado mooye oo qofku isleeyahay bal meeshan wasaq inay ku taallo iyo in kale bal ka fiiri iyo wasaqdii inaad si yacni wanaagsan uga mayrtay iyo in kale bal fiiri iyo waxyaalo noocaasoo danu inay timaado maahane waa in indhaha laga laabto wujuuban weliba sharaxa wuxuu ku leeyahay waa waajib indhaha in laga laabto meydka oon la fiirin camaa bayna asurati waarukbati jilibka iyo xudunta inta udhexaysa waa qadarkii cawrada ragga qadarkii cawrada ragga weeyo jilibka iyo xudunta inta u dhaxaysa in indhaha laga laabto kuwaas waa waajib lanna cawradu way lama fiirin karo wa juz-in minhuma iyo qeyb yani xudunta iyo jilibka ka mida ilaa an yakuuna zawjan aw zawjatan walaa shahwa ilaa qofka dhaqaya inuu zawjkii maahan zawjkii inuu yahay islaantiisii uu dhaqi waa ninkii wuu fiirin karaa markaa bilaa shahwa isagana shadiis waa shahwa la-aan markuu fiirinayo ama zawjadiiyaa waxay dhaqaysaa ninkeedii iyaduna way fiirin kartaa bilaa shahwa bilaa shahwadayta way fiirin kartaa ilaa an yakuuna zawjan aw zawjatan walaa shahwa wa nadban fii maa caddaa daalik jilibka iyo xudunta wixii ka soo harana waa sunno inaan la fiirin maalan yacnii nin dhaqaya nin kale wey lugihiisii iyo gacmihiisii iyo xabadkiisii inuu fiiriyo lama ogolo waa sunno inuusan fiirin wey jilibka iyo xudunta inta u dhexaysana in la fiiriyo waaba xaaraanba lanu maxalulcawrihi wey wayaqudu wuu laabaa alghaasilu qofkii dhaqayay iyo waman shaksiga shaksigaasoo yuciinuhu haasilka u kaalmaynaya basarahu shaksi walba araggiisii ayuu laabaa ilaa lixaajatin liajli xaaja dan darteed maahan wa masxu badnihi wayusanu waxaa la sunneeyaa masxu badnihi badni lmeyd meydka calooshiisa calooshaa masixiddeedaa la sunneeyaa biquwatin xoog loo masaxo si xoog leh in calooshiisa loo riixo oo loo masaxo oo maxay tahay xigmaddaas loo masaxayo calooshiisa liyakhruja inuu soo baxo ayaa loo masixi calooshiisa maa shay uu soo baxo shaygaasoo fiihi fi lbadni caloosha ku dhex jira wixii caloosha ku dhex jira oo soo daadan yani waxaa la diidahayaa markii la mayro oo la dhaqo kabacdi in saxara ay timaado in saxara ay timaado ama kaadigu ay timaado markii la mayro kabacdi taasaa la diidiyo inta mayridiiba aan la gaarin ayaa waxaa la doonaya caloosha xoogaa in la riixriixo si wixii najaasaadahoo jira ay u soo baxaan lianlaa yakhruja minhu shayun si wax aysan uga soo bixin meydka bacda gaslihi aw takfiinihi bacda takfiinihi ama markii la karfaniyo kabacdi si aysan wax uga imaanin wey marka dadaalba samee dadaal sameeyo markaad kafra- karfanta geliso kabacdi intay wax soo bixi lahaayeen ama markaad mayrto ood dhaqdo kabacdi ay wax soo bixi lahaayeen caloosha ka riixriix markaad dhaqayso si nijaasada usoo baxdo wayusanu waxaa la sunneeyaa masxu badnihi meydka calooshiisa caloosha masixideedii biquwatin xoog loo masaxo liyakhruja maa shay si uu usoo baxo loo masaxo shaygaasoo fiihi fi lbadni caloosha ku sugan bacda ijlaasihi meydka fadhiisintiisii ka bacdi ayaana caloosha la masixi maa'ilan xaaluu yahay isagoo u qallooca oo dhinacdhinaca dambe u qallooca lasoo fariisiiyo yacni masaladan ulajeedada sheekhu ka leeyahay waxaa weye marka caloosha laga riixriixayo xoogaa inta meeshan tunkan la qabto ayaa waxaa laga dhigi qof la fariisinayo si caadiyana loo fariisin maayo waa ka sheekhu ku yidhi maa'ilan isagoo gadaal gadaal xoogaa yacni u leexanayo meydka ayaa lasoo fariisinayo si caadiyahoo siman ma loo soo fariisinayo wax yarw ayaa madaxa kor loo soo qaaday si ay si saaniya wax uga baxaan lacalla markaad caloosha masaxayso waxaa la doonayaa bixitaanku inuu fududaado hadday wax ka bixi lahaayeen lacalla meydka wixii ka baxaya inay ka baxaan oo nijaaso ah bacda ijlaasihi meydka fadhiisintiisa ka bacdi ayaa caloosha laga masixiyo maa'ilan xaaluu yahay isagoo markaa u iishay dhinac dhinac isagoo u leexday lasoo fadhiisinayo maca fawxi mijmaratin maca ifaaxati mijmara unsiga karintiisii ka bacdi maca ifaaxati mijmara fawx waa bimacnaa ifaaxa maca fawxi mijmaratin maca ifaaxati mijmara uunsiga karintiisii micigiisana lasoo fariisiiyo bidiibi uduga lagu kariyo uunsiga weliba markaas yacni caloosha laga masaxayo waxaa sunnaa meesha uunsi in lasoo dhigo iyo mijmaro la shido oo diib iyo wax carfaya lagu shido meesha lagu dhaqayo meydka si lacalla meydka haddii wax uga soo baxaan qolkii lagu mayrayay qarmuun iyo ur aan looga dareemin si qarmuun iyo ur aan looga dareemin meesha uunsi iyo waxaa lagu shido wax udgaya oo carfayaa lagu shiday wa kahrati sabbin wa maca kahrati sabbin biyaha shubitaankooda shubitaankaa farabadidiisa micigiisa ayaa caloosha haddana yacni la masixi iyadoo weliba biyaha xoog loogu shubayo o loo daadinayo ayaa calooshiina la masixi si wixii soo bixi lahaa biyaha ay u raacaan biyahaas faraha badan oo lagu shubayo si ay u raacaan uunsigaas iyo waxyaalaha carfayana meydka qolka uu ku jiro ayaa lagu shiday wagaslu saw-atayhi wa bacda daalika markaas ka bacdi markii caloosha la riixriixo ka bacdi gaslu saw-atayhi meydka labadiisa cawro labadaa cawro dhaqitaankoodii iyo wanajaasati najaasada dhaqitaankeedii bikhirqatin calal lagu dhaqo najaasada markaa ka bacdi markii calooshii sidaa looga riixo waxaa ku xiga in loo astajeeyo meydkii labada cawro ulajeedada laga leeyahay waxaa weeye waa meesha uu ka saxaroonayo iyo meydku meesha uu ka kaadinayo labada cawro kaasaa loola jeeda waa loo astajayn markii caloosha la riixriixay kabacdi waa loo astajayn wixii najaasaahoo cawrada uga yaala ayaa laga mayri oo laga dhaqi weliba qofka dhaqaya bikhirqatin inuu ku dhaqo wey calal calalaad gacanta ku duuduuban ama galofis oo kale ayaad gacanta gashane si waxyaalaha najaasaadka meydka aysan gacantaada usoo gaarin gacantaada si aysan usoo gaarin uma markaas ka bacdi akhdu ukhraa akhdu khirqatin calal qaadashadeedii wey ka bacdi calalkaasoo ukhraa kale liyusawika si uu ugu cadayo hu meydka bihaa bilkhirqat calalkaa kale si uu meydka ugu cadayo calal kale ama galoofis kale ayuu haddana soo qaadana wa yukhrija wa an yukhrija waa inuu soo saaro maa iladii kii fii anfihi meydka sankiisa waxaa ku dhex jira oo wasakhana waa inuu ku soo saaro markuu u astajeeyey oo cawradii uu u astajeeyey ka bacdi wuxuu samaynaa calalkaas uu ugu astajeeyey waa iska tuuri calalkii cawrada meydka uu ku mayray waa iska tuuri kabacdi wuxuu soo qaadanaa calal kale ama galoofis kale ayuu gacantii gashan markuu calalkaas ama galoofiskaas kale gacantii gashado waa u caday haddana waa u cadayiyo fartiisii iyo gacantiisii ayuu ilkaha ugu gelgelina waa u caday kabacdina sankiisa wixii ku jira oo wasakha ayuu haddana faraha intuu ka geliyo ayuu wixii wasakho sanka ku jira ayuu bannaanka usoo dhigi weli lama gaarin dhaqidii intaasoo dhan waa aadaab ka horeysa dhaqidii aadaab dhaqidii ka horeeya in markaa loo astajeeyo wixii sanka ku jira markaa kabacdi lasoo bixiyo uma markaa kabacdi wada'ahu meydka waa u weyse qaada markuu u astajeeyey oo markaa uu u cadayey oo sanka wixii ku jiray oo wasakha uu bannaanka usoo saaray kabacdi waa u weyse qaada weyse qaad caadiya sidii qofka nool oo kale u weyse qaadan jiray ayaa loogu weyse qaadiyo weyse qaad dhammaystiran uma markaa kabacdi gaslu ra'sihi ra'si اlmeyti markii weyse qaad kaamiloo dhammaystiran loo weyse qaaday kabacdi uma markaa kabacdi waxaa ku xiga gaslu ra'sihi meydka madaxiisa madaxa dhaqitaankiisa waxaa bilaabmay dhaqidii weyneed dhaqidii weyneed ayuu bilaabay dhaqidda weyneed xaggee ka bilaabay madaxa madaxaa sunaa in laga soo bilaabo sida sunnada waa inuu madaxa ka soo bilaabo uma markaa kabacdi madaxii markuu mayray kabacdi maxaa ku xiga lixyatihi gaslu lixyatihi meydka garkiisii garkaa mayridiisii kabacdi bisidri gob uu ku mayro madaxaas iyo garka iyo tinta iyo gobkaasuu ku mayro yacni gobkaas caleentaas gobka oo la qallajiyey ayaa xilligii hore waxaa loogu isticmaali jiray sida saabuunta oo kale laakiin mar haddii xilliyadan dambe saabuun iyo la helay waxaa ka kaafinaya inuu saabuun ku mayro liannahu ulajeeddada iyo qasadka laga leeyahay waa wasakhda meydka in laga zuuliyo marka wuxuu kaalmaysanaa shaambo ama saabuun wuxuu heli karo ayuu kaalmaysan uma markaa kabacdi markuu madaxii iyo garkii mayray kabacdi gaslu maa iladii kii dhaqidiisii aqbala huwa maaguba soo qaabilay minhu min almeyti meydka xaggiisa wixii ka soo qaabilay oo jirkiisa ah dhaqidiisiyaa ku xiga madaxii iyo garkii markuu dhaqay kabacdi waa inuu haddana ilaa qofku wuxuu u qaybsamaa qayb dambe oo dhabarka xigta jirka iyo qayb soo qaabilayso xabadkii iyo qaybtaasaa qaabilitaan loola jeeda qaybta dambena waa qaybtii dhabarka xigtay dhaqidda marka madaxa waxaa ku xiga qaybta hore oo dhabarka aan ahayna inta kusoo yani adiga kusoo qaabilaysa ah intaasuu haddana dhaqi alaymana aljaaniba dhinaca ayuu marka hore hormarin dhinacaasoo alaymana midigta ah inta jirkiisa yani kusoo qaabilaysa meydka dhinaca midigtaada hormarin uma dhinaca midigta markaad mayrto kabacdi alaysara dhinaca bidixda ah ayuu haddana mayri uma markaa kabacdi midigtii iyo bidixdii inta hore markuu mayray jirka intiisa hore maa iladii kii ayuu haddana mayri adbara gadaal xigay qaybta gadaal xigta oo gadaalaysa meydka qaybtaasuu ku xijinay intuu dhinacaas yani u gediyo meydka xoogaa rogo ayuu dhinaca yani bidixda dhinaca midigta oo dhinaca dhabarka xiga ah ayuu haddana ka bilaabay uma maa iladii kii adbara gadaal xiga ayuu haddana dhaqi alaymana yuqadimu wuxuu hormariyaa aljaanib alaymana dhinaca midigta ah weliba dhinacii dambe haddana dhinaca midigtaa uu hormarina uma wuxuu ku xijinaa dhinaca dambe midigtiisa alaysara dhinaca bidixda ah ayuu haddana ku xijin intaasoo kan muxuu ku dhaqi haddana bisidri mar walbaba sidrigii godkiiuu kula socdaahu gobkaas gobkaasuu ku mayri uu ku dhaqi ama saabuun iyo wixii qofku uu heli karo uma markaa kabacdi markuu dhinac walba uu ka dhaqay kabacdi azaalahu ay sidra gobka ayuu meesha ka zuulinaa saabuuntii waa ka dhaqi saabuuntii ama gobkii aad ku mayrtay waa inuu ka zuuliyo meesha uu ka dhaqo saabuuntii uma markaas kabacdi markuu gobkii iyo saabuuntii uu ka zuuliyey kabacdi sabba wuxuu shubi almaa albaarid biyo qabow ayuu marka ugu dambeeya uu ku shubi biyahaasoo alkhaalisa oo saafi aho wax saabuuna aan lagu qasin biyo qabowan kululayn oo khaalisaho saafiho saabuun aan lagu qasin ayuu ugu daba marinaa dhaqitaanka uu ku khatimo maca qaliili kaafuurin udug yar micigiisa ayuu biyaha qabow uu ku dhaqi wax yaroo udugana waa ku dariyo biyaha markuu ku shubayo udug yaryar udug yaruu u marinaa yacni meydka jirkiisa min qarnihi meydka madaxiisa laga bilaabo ayuu biyahaas yacni khaaliskaa ku shubi ilaa qadamihi qadami اlmeyti ilaa meydka lugi lugtiisa laga gaaro halaaثan saddex goor ayuu biyaha khaaliskaa uu ku shubi madaxa laga soo bilaabo ilaa lugaha laga gaaro saddex gooruu biyihii saafigaha uu saa ugu shubi haddana mar labaaduu ku shubi mar saddexaaduu haddana sidaa ugu shubi uma markaa kabacdi biyaha saafiga markuu saddex goor ku shubay yunashifuhu meydka waa qallajina biyuhu ka qallajin yunashifuhu ay ilmaa biyuhu meydka ka qallajin bihawbin maro ayuu ku qallajina bacda icaadati talyiinihi talyiini jasadi اlmeyti meydka jirkiisa jirkaa jilcintiisii ka bacdi xibnaha yani qofka hadduu dhinto xibnihiisa xibnuhu waa taagmayaan oo dhagaxay noqonayan oo adkaanaya ma laablaabmayaan marka xoogaa si dhaqidda iyo ay ugu sahlanaato wuxuu ku soo celinaa inuu xibnihii xoogaa jilciyo xibnihii meydka inuu xoogaa jiljilciyo si meydka markaa karfangelintiisa iyo hawshiisa dambe ay u fududaato uma yunashifuhu ayilmaa biyihii uu ka qallajinaa bihawbin maro ama shukumaan iyo wixii la mida ayuu ku qallajinaa bacda icaadati talyiinihi talyiini jasadi ilmeyd meydka jirkiisa jilcintiisa soo celintiisa ka bacdi ayuu maradaa ku qallajin wayukrahu waxaa la nacaa akhdu shacarihi shacri ilmeyd meydka tintiisa tintaa qaadidiisii karaahiye weeye sharcigu ma ogola wa dufrihi dufri ilmeyti meydka cijiyihiisa cijiyaha qaadidoodiina waa la nacaa waxaan la ogolayn oo sharcigu uu karaahiye ku tilmaamay meydka in tinta laga xiiro ama meydka tintii in laga jaro karaahiye wey lama ogola tintiisa ha loo daayo tintii uu ku dhintay sideedaa loogu baaqiyey cijiyahana waa sidaas oo kale cijiyaha lagama jaray meydka cijiyaha lagama jaray bal xataa fiqhigu wuxuu ku leeyahay meydkii lacalla hadduu intuu noolaa aan la gudin intuu noolaa maalan lama gudin yacni beejaqabnimadiisii uu sidii uga dhintay markuu dhintay kabacdi ma gudaynaa ma gudayna waxba lagama taabtay jirka wax laga goynayo male laa shacra waaxida hal tin aan la ogolayn in laga gooyo hal ciji in laga gooyo lama ogola buuriyo qabnimo hadduu ku dhintay xataa lama guday meydka ma la guday siduu ku dhintaan u asturaynaa wayukrahu waxaa la nacaa akhdu shacrihi meydka tintiisa tintaa qaadideeda karaahiyow wa dufrihi cijidiisa cijidaas qaadideeda yani qaadidda waxaa loola jeedaa in laga jaro in laga jaro tinta cijiyaha laga gooyo karaahiyow waalowlaa sida habboonaashada badan bigasli rajuli ninka dhaqidiisii waxaa ku habboonaasho badan alrijaalu rag qaabkii loo dhaqayay sheekhu markuu soo tilmaamay kabacdi yaa dhaqayow wuxuu haddana sheekhu ka hadli meydka yaa dhaqay sheekhu wuxuu ku yidhi meydku hadduuba rag yahay ragaa ku habboon raggu inay dhaqaan ayaa ku habboon jinsi walba jinsigiisaa ku habboon in loo daayo jinsi walba waxaa ku habboon jinsigiisu inay dhaqaan xagga sharciga haddii xaaskiisii uu joogana maalan ninaad dhintay islaantiisii yaa joogta islaantu waxay leedahay aan dhaqo sharcigu waa u ogol yahay islaantu inay ninkeeda ay dhaqdo ninkuna uu islaantiisa dhaqo laakiin yaa ka fiican waxaa ka fadli badan raggii nin hadduuba dhintay islaantiisa waxaa ka habboon iyadoo sharcigu ogol yahay inay islaantiisu mayrto haddana raggaa ka habboon sida sunnada raggu inay dhaqaan haweenayaa dhimatay ninkeediina wuu nool yahay wuu dhaqi karaa sharci ahaan laakiin yaa ka fadli badan jinsigeeda in loo daayo haween kale inay dhaqaan saasaa wanaagsan wey wal-owlaa sida habboonaasho badan biqasli rajuli ninka dhaqidiisii waxaa ku habboonaasho badan alrijaalu ragga wa bilmarati haweeneyna waxaa ku habboonaasho badan annisaau dumarka jinsi walba jinsigiisii waxaydu makaan tacadara gusluhu meydka dhaqitaankiisii uu adkaado haddii meydka in la dhaqo ay adkaato see u adkaatay bian addaa ilaa tahariihi meydka haddii la dhaqo dhaqiddu waxay gaarsiinaa ilaa tahariihi hilibkiisa daadashadiisa waa meyd xanuunsanayo wey meyd xanuunsanayo jirkiisa aan la taaban karin wey haddii la yidhaha la dhaqana waxay noqonee inuu jirkiisii daato oo hilibkiisii iyo cadadkiisii ay daataan ayaa imanaysa haddii sidaasoo kale ay dhacdo oo in la dhaqo ay sidaa u cuslaato ow amase lam yaxdur goobta uusan xaadirin ilaa ajnabiyun nin ajnebiya maahane naagaa dhimatay meeshana nin ajnebiya maahane wax kale ma joogaan ow amase ajnabiyatun ama haweeney ajnebiya maahane wax kale aysan meesha soo xaadirin ninaad dhintay islaan ajnebiya maahane wax kale lama hayo maxaa la samayn masaa'ilkaasoo dhan yummima waa loo boorayna masaa'ilkaasoo dhan ma la dhaqayee waa loo boorayn meydka yani waxaa weeye meydkii jirkiisiiyaa daadanaya waa meydkii isagoo yani jirkiisu maqaarka ka jiran oo hilibka ka jiran ayuu dhintay haddii marka biyihii loo dhoweeyo oo la maydho waxaa daadanaya maqaarkiisii waxaa daadanaya hilibkiisii waa loo boorayna marka lama maydho waa loo booray ama waxaa la mida sidaas oo kale goob ninku wuxuu ku dhintay haween ajnabiya mooye wax kale aan laga helaynin waa laysaga boorayn marka ama haweenayaa waxay ku dhimatay bayna alajaanib rag ajaaniba dhexdoodii ayay ku dhimatay goobtaasna lagama helayo ruux kale lagama helayo ilaa ragga ajaanibta maahane way u booreynayaan booraysiyaa loo sameynaya faslun haadaa kani faasilun mid wax kala saaro fi lkafan wuxuu u fasal yahay axkaamta kafanta meydka sheekhu wuxuu ka soo hadlay habka loo mayrayo oo loo dhaqayo meydkii halkanna wuxuu uga hadlay sheekhu raximah ullahu tacaala karfanta iyo axkaamteedii wa aqalu lkafani karfanta waxaa ugu yaraan badan hawbun marawi hawbkaasoo saatirun asturi kara lilcawrati cawrada asturi kara ugu yaraan karfanta midda ugu yar waa waxuuna cawradii meydka astura waxa waajibka uu ku dhacayo wa hiya fi dakari cawrada ragga markii la yidhaah maa bayna asurati waarukbati waa jilibka iyo xudunta inta u dhexaysa wey waa binisbati lixaqi illaahi tacaala marka loo nisbaynayo laleeyahay xaqi ilaahi uu naga dhacayo wa fi lmar'ati haweenaydana walow amatan waalkhunha addoonba ha noqoto iyo nimownaaqgii gayru lwajhi waalkafayn wejiga iyo labada calacalood intaan ka ahayn amaa binisbati lixaqi lmeyd laakiin markii la yidhaaho meydkii xaqiisii ha la dhammaystiro fayajibu waxaa waajibaya hawbun yacumu jamiica badanih xaqulmeyd ma dhammaystirmayo ilaa jirkiisoo dhan in karfan la geliyo maaha cawrada keligeed kuma filla cawrada keligeedaan asturi kuma filla binisbati lixaqi lmeyd markii la yidhaaho meydka xaqiisii ha la dhammaystiro waa in jirkiisoo dhan la wada daboolo sawaaءun kaana rajulan aw imra'a ama nin ha noqdo ama haweeney ha noqdo ilaa ra'sa almuxrim wa wajha almuxrimati ninkii isagu xajkii ku dhex jira oo xajku u xihan yahay ayuu dhintay markaa ma la asturayo madaxiisii madaxiisii oo bannaan ayaa qabriga la gelinaya qofka isagoo xaj u xihan yahay ama cumra ay u xihan tahay hadduu geeriyoodo waa xaaraan madaxa in laga asturo waxaa la mida wajha almuxrima gabadha iyadoo cumra u xihan tahay ama xajkii u xihan yahay ayay geeriyootay iyadana waa xaaraan wejiga in karfanta yacni laga geliyo xaaraan wey takriiman lahu iyadoo meydka la karaamaynayo wasatran limaa yacridu min atagayuri ayadoo la asturayo meydka oo waxyaalaha kusoo darin kara oo isbedela laga asturayo wa yusanu waxaa la sunneeyaa lirajuli ninka ragga ah waxaa loo sunneeyaa halaathu lafaa'ita oo halkii maroo jirkiisa dhammaystirayay laba maroo kalea lagu dariyo halaathu lafaa'ita saddex go' ayaa loo sunneeya waa sidii nabigeena sala allahu wasalam wabaaraka calayhi karfantiisu waxay ahayd halaaثatu atwaabin biidin saxuuliya saddex maro oo cadcad ayaa nabiga salى اllahu wasalam wabaaraka calayhi karfan looga dhigay marka sida sunnada ah ragga waxaa fadli badan saddex go oo cadcad in karfan looga dhigo waa limaa saxa xadiiskii saxiix noqday annahu rasuulka salى اllahu calayhi wasalam kufina fiiha saddex maro oo cadcad ayaa karfan looga dhigay nabiga salى اllahu calayhi wasalam walilmar'ati haweenaydana waxaa loo sunneeyaa khamsatun shan in yacni iyadana karfan looga dhigo ayaa loo sunnayn haweenayda waajibku wuxuu ku dhici karaa hal maroo jirkeedoo dhan asturaysa dhammaan laakiin markii la yidhaaho xagga sunnada sida fadliga badan haweeney iyadana shan in lagu karfaniyo ayaa sunno ah isaarun dhexir maro sidii macwis oo kale ah oo dhexda loogu xiray dhexirkaas oo waa xudunta laga bilaabo ilaa lugaha laga gaaro isaarna uma waxaa ku xigoo loogu dari qamiis waa yacni cabuur ama dirac oo kale loogu teli karfantii cabuur oo kale ama dirac oo kale ayaa karfantii loogu teli intaas markii la geliyo uma waxaa ku xiga khimaarun shaash karfantiiya sidii shaash oo kale madaxa loogu xiro uma waxaa ku xiga lifaafataani laba go' laba go-oo waaweyn ayaa markaas lagu sii duuduubay haweentana saasaa u fadli badan waa isaar maro dhexda loogu xirayo kabacdi qamiis kabacdi haddana khimaar oo shaash markaa kabacdiya waxaa ku xiga lufaafataan yacni laba gob oo waaweyn oo markaa lagu duuduubayo walbayaadu walbayaadu marada cad iyo walmaqsuulu marada la mayray iyo walqudnu marada suufka ah ayaa afdalu fadli badan min gayrihi gayrkeed waxaa ka fadli badan maradu inay suuf noqoto ayaa dharka kale ka wanaagsan waxaa sidaas oo kale fadli badan maradu inay caddahay karfantu inay caddahay waa sunno meydka haddii karfan looga dhigo maro madow ama maro guduudan ama maro cagaaran waa iska ansixi waajibkii waa nooga dhacahay laakiin waxaa laga tegey sunnadii sunnadiia la khilaafay sida sunnada waxaa weeye karfantu ragga iyo dumarka labaduba inay caddahay sidaasaa fadli badan walmaqsuulu midda la dhaqay ayaa afdalu fadli badan weliba karfanta cusub waxaa ka fiican maro la dhaqay oo cad oo yacni hore loo soo dhaqay oo loo soo mayray ayaa ka fadli badan lianna ma'aalahu min aljadiid marada cusub waxaa ka fadli badan karfan cad oo la mayrayo lianna ma'aalahu marada mustaqbalkeeda ugu dambeeya lilbilaa waa dhammaadle mid walba waa dhammaan lahay oo qabrigay ku bololi lahayde middaas la soo mayray oo cad ayaa ka wanaagsan midda cusub walqudnu midda suufka ah marada cad oo weliba suufka ah ayaa afdalu min gayrihi gayrkiisna waxaa ka fiican maradu inay suuf tahay caddahay wayubakharu karfanta waa la bukhuuriyaa bicuudin wax udgayo cuud ah ayaa bukhuur looga dhigaa lagu shida waxaa lagu shidahayaa karfanta wax udug ah wax udugahoo cuud oo kale ah ayaa bukhuur looga dhigaahoo lagu shidaa karfantiisa ay u udugto ay u caraqto walafdalu sida fadliga badan an yaxmila aljanaasata janaasada inay xambaaraan ayaa fadli badan khamsatun shan ruux sida fadli badan habka janaasada loo xambaarayo shan ruuxaa fadli badan inay xambaaraan shanta ruux marka nacashka wuxuu leeyahay laba qaybood oo hore iyo laba qaybood oo dambe waa ka sariirta nacashka iskale labada qaybood oo hore laba ninaa kala qaaday nin halkanuu saaran labada ulood oo hore miduu isu saaran kan kalena usha kalaa waxuu saaranayo garab saas u qaadayo marka ama gacantii ku dhegayo sidaa u qaadayo labada ulood oo dambena laba ninaa kala qabanayo kan kaleo isagu shanaad isagu dhexdu saa ugu dhegi dhexda ayuu saas ugu dhegi marka shantaas in lagu qaado janaasada haddii la qaadayaba oon gaari la saarayn oo la qaadayo yacni garabka lagu qaadayo shantaas qof ayaa fadli badan inay ku qaadaan walmashiyu socodkii ayaa fadli badan qudaamaha qudaama aljanaasati wayundabu waxaa la sunneeyaa almashyu socodaa la sunneeyaa qudaamaha qudaama aljanaasa janaasada horteeda in la socdo biqurbihaa dhawaashadeeda in la socdo ayaa la sunneeyaa waxyaalaha sharcigu sunneeyey waxaa ka mid a janaasada in laga horeeyo oo dadka mushayiciinta ah dadka sida ama gaariga yacni janaasadaay meydka ku sida mooyee inta kaleoo iska sagootinayso raacay waxaa fadli badan janaasada inay ka hormaraan waa sida hadda lagu dhaqmo khilaafkeeda hadda dadku waxay sameeyaan janaasada la hormariyaa dadkuba way ka dambeeyaan dadkii kulligood way ka dambeeyaan taas waa khilaafu sunna sida sunnada khilaafkeedu leannahu dadkani waa dad yacni shaaficiin ah oo ilaahay subxaanahu watacaala xaggiisa uga shafeecaya janaasada qofka shafiica ah oo gelliimayana qofka dembiilaha waa laga soo hormariyaa dembiilaha waxaa la leeyahay intuusan sayidka u tegin bal sayidka uga soo shafeeco qaad sayidow iska cafi dheh marka walilaahi almathalu laclaa tusaalaha sare ilaaha iska lehe ulajeeddada laga leeyahay waxaa weeye dadkaani inay usii hormaraan dhinaca qabriga ilaahay ay dembidhaaf usii weydiiyaan addoonkan dembidhaaf inay usii weydiiyaan waa sidaas wey sababta loo hormarinayo walmashyu socodka qudaamaha janaasada horteeda in la socdo ayaa la sunneeyaa biqurbihaa dhowaanshadeedana la socdo meel u dhow wayusanu waxaa kaloo la sunneeyaa al-israacu bedejin bihaa janaasadii in la dedejiyo ayaa la sunneeyaa waxaa kaloo sida fadliga badan janaasada in la dedejiyo bayna almashyi almuctaad socodka caadiga ah iyo walkhababi orodka inta u dhaxeeya aadna loola ordi maayo socod caadiyana lala socan maayee inta u dhexaysa inta u dhexaysa ayaa fiicanu in lam yadurahu haddaysan degdegtaasi meydka wax u dhibin degdegtaas haddaysan meydka wax u dhibin in lala degdego ayaa sunno ah waa limaa saxa min alamri bihi waxaa ansaxay nebigu sala allahu calayh wasalam inuu amray janaasada in la dedejiyo oo nabigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi janaasadu hadday ahlu khayr tahay oo qofka meydkaaga ahlu khayr uu yahay waxaad u hormarinaysaan khayrkiisii iyo jannadiisii iyo qabrigiisii oo rawdatun min riyaadi iljanna ah ayaad u hor hormarinaysaan dedejiya hadduu qof ahlu shara yahana fa sharan tadacuunahu can acnaaqikum waxaad qoortiina ka dejinaysaan waa shar iska dedejiya shar waa la iska dedejiya waa la iska hormariya hadduu ahlu khayr yahana nasal اllaha tacaala an yajcalana min ahli اljanna hadduu qof ahluljannah o ahlu khayr yahana khayrkiisii iyo jannadiisii iyo naciimkii qabriga ayaad u hormarinaysaan uri nabigu salى اllahu عalيه wasalam lannahu dadku laba weyo qofku markuu geeriyoonayo qofna malaa'ikatu raxmaan ayaa ku soo degaysa oo ugu bishaaraynaysa u tahniyadeynaysa janno ugu bishaaraynaysa in aladiina qaaluu rabbuna allahu huma istaqaamuu tatanazalu calayhim اlmalaa'ika anlaa takhaafuu walaa taxzanuu waabshiruu biاljanna saasay leeyihiin malaa'ikatu malaa'ikatu raxmaan oo qofka saalixa oo ilaahay subxaanahu watacaala caabudi jiray marka sakaraadka uu ku jiro way ku soo degayaan waxay leeyihin allaa takhaafuu walaa taxzanuu waabshiruu biاljannati alatii kuntum tuucaduun ha cabsanina ha welwelinina jannadii laydiin ballan qaadi jiray ku bishaaraysta qofna jannadaasaa loogu bishaaray markaasuu markuu dhex sii marayo oo nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu tilmaamay meydka markii dhex lasii marsiinayo meydku inuu hadlayo insiga iyo jinniga mooye inta kalena ay maqlayaan markaasuu meydku wuxuu leeyahay hadduu qof saalixo ahaa qadimuunii qadimuunii war idedejiya war idedejiya war idedejiya ayuu leeyahy oo saacadaha guriga laga saarayo adduunyada iyo qabrigiisa inta loo wado saacadahaasaaba la dheeraanaya lianna waa wixii loogu bishaareeyey oo naciimkii qabriga u yeelay jannadii loogu bishaareeyey ayuu wuxuu leeyahay ii dedejiya hadduu qofku ahlu shar ahaayo o ahlulmacaasi uu ahaana wuxuu leeyahay yaa weylaha ayna tuqadimuunaha halaagaa igu dhacay xaggee io wadaan ayuu leeyahay haddii shar loogu bishaareeyey walow taraa id daalimuuna fii kamaraati اlmowt wاlmalaa'ikatu baasiduu aydiihim akhrijuu anfusakum اlyowma tujzowna cadaaba alhuun waa kuwa ahlu shartaana saasaa lou leeyahy walow taraa haddaad arki lahayd id idaalimuuna fii kamaraati اlmowt daalimiintu markii sakaraadka mowdka ay ku dhex jiraan wاlmalaa'ikatu baasiduu aydiihim malaa'igtuna gacmihii cadaabka ay u fidinayaan akhrijuu anfusakum اlyowma tujzowna cadaaba alhuun maanta cadaab ihaano leh laydinku abaalmarina la leeyahy qofna cadaabkaasa loogu bishaarayn qofna waxaa la leeyahay allaa takhaafuu walaa taxzanuu waabshiruu biاljannati alatii kuntum tuucaduun naxnu wliyaa'ukum fi اlxayaati اddunya wafi اlaakhira walakum fiiha ma tashtahi anfusukum walakum fiiha ma taddacuun qofna bishaaradaasa loo hormariya nasal اllaha tacala an yajcalana min ahli اlbashaara dadka ahlubashaarada ilahi nagu daro subxaanahu wa tacaala wayukrahu waxaa la nacaa allaqadu buuqaa la nacaa fiiha fi ljanaazati janaasada dhexdeeda in lagu buuqo karaahiyo waxaa karaahiyaa janaazadii dadka sagootinay iyo dadka agagaarkeeda joogaba inay buuqaan oo ay qayliyaan sida sunnadaahi waxaa weeye yacni qofkaa janaasada xaaladda uu ku sugan yahay berri adiguna xaaladaas oo kale inaad noqon doonto in lagu fekero oo arrimaha meydka iyo qabriga iyo su-aasha iyo xisaabta iyo siraadka arrimaha in lagu fekeraa sunnadaah in lagu buuqo oo lagu qayliyo janaasadii karaahiyow wayukrahu waxaa kaloo la nacaa itbaacuhaa janaazada raacsiinteediioo binaarin dab in la raacsiiyo dab in la raacsiiyo walow unsiba allah ka dhigo unsi yani lagu carfinayaba allah ka dhigay in qabrigii qabrigii dab loo qaado unsiba allah ka dhiga karaahiyow leanna waxaa wey waa tafaaul xunu tafaaul xunu meesha waxaa wey waxaa la rabaa in laga tafaa-ulo naxariis iyo janno iyo biyo iyo wax qabow in laga daba qaadow laakiin naar iyo dab in laga daba qaado karaahiyow watibaacu nisaa'i dumarka raaciddoodiina waa la nacaa waxaa kaloo karaahiyaa dumarku inay janaasada raacaan nahyaa ku soo arooray xadiis umu cadiya kamaa fii saxiixi muslim xadiiskii umu cadiya oo fii saxiixi muslim ku sugnaa waxay tihi nabigu sala allahu calayhi wasalam kunaa nunhaa can itibaaci اljanaa'iz walam yuczam calayna nabigu sala allahu calayh wasalam wuxuu naga reebi jiray janaasada inaan raacno laakiin naguma adkayn jirinoo waa xaaraan ma dhihi jirin nabigu salى اllahu عalayه wasalam faslun aadaakani faasilun mid wax kala saaro fii arkaani salaati salaadda arkaanteedii ayuu u fasal yahay cala اlmeyti meydka lagu tukado iyo maa yatacallaqu biha iyo salaaddaa wixii la xidhiira sheekhu halkan wuxuu uga hadli doonaa janaasada iyo qaabka loo tukado ayuu ka hadli doonaa arkaanu salaati اlmeyti meydka salaadiisii salaadda arkaanteedii sabcatun toddobow meydka salaada janaasada lagu tukanayo waxay iska leedahay toddoba rugni qaabka janaasada loo tukanayo waa qaab iska fudud dadka qaar waxay ku leeyihin markii janaasada la keeno kuma aanan tukano maxaa dhacay sheekhu ma aqaano si loo tukado janaasada salaadan oo ka dhib badan buwaad barata shanta salaadoodaba ka dhib badan oo ka arkaan badan oo ka shuruud badan oo ka hay-aad badan oo ka sunnooyin badanba waad barata midana rukuucna ma lahan sujuudna ma lahan samic allaahu ma lahan arrimahaasoo dhan ma lahan tanaaba ka fudud maca daalika nabigeena sala allahu calayhi wasalam wuxuu caddeeyey oo uu sheegay qofka janaasada ku tukada inuu helayo jabalu uxud wax la mida oo ajira waa buurta uxud wax la mida oo ajira inuu ka helayo janaasada bimujarad an tusalii cala aljanaasa janaasada aada mushaarakayso ood ku tukato keli ah jabalu uxudo ajiraad ka heli yuri nabigu sala allahu calayh wasalam marka wax iska fududoo la baran karo waa arkaantan toddobada ah alawalu rugniga ugu horeeya anniyatu niyo way niyadaasoo ka gayrihaa niyadaas kayrkeed oo kale la mida waa niyo sida salaadaha kale loo niyeysto salaadaha kaleoo shanta ah sida loo niyeysto ayaa loo niyeysana bimacnaa salaadaha sida loo niyeysan jiray niyada waxaa lala xidhiidin jiray takbiirat alixraam markuu qofku tusaale ahaan uu duhurka xidhanayo allaahu akbar iyo niyada in laysla xidhiiriyo waajib ay ahayd iyadana waa sidaas oo kale janaasada markaad xidhanaysid allaahu akbar markaad leedahay waxaad niyeysaneen waxaad tukanayso inay tahay salaatuljanaaza inaad u banbaxdo yacni faradnimo faradnimo inuu yidhaaho fardulkifaaya iyo fardulcayn inuu kala saaro waxba shardi ma aha waxba shardi ma aha inuu yidhaaho waxaan tukanayo waa salaatuljanaaso oo waajiba waajibkaas inuu noqdo fardulcayn iyo inuu yidhaaho fardulkifaaya uu kala saaro waxba waajib ma aha waxaa kaloo sidaas oo kale aan waajib ahayn qofka aad ku tukanayso magaciisa inaad garanayso hebel hebel inuu yahay inaad garanayso waajib ma aha walidaalika marka mararka qaar laleeyahay janaasat ulqaa'ib ha la tukado oo qofka gobollada ku dhintay ama dibadaha ku dhintay salaatuljanaasi ha la tukado marka laleeyahay adigu waxaad iska niyeysanee imaamku qofka uu ku dukanayo inaad adiguna ku tukanayso walow magaciisa ayaan la garan laakiin inaad dadka weydiiso tiraa qofka lagu tukanayo hebel miya ina hebel hebel miya bal hala ii saxo sharcigu kuguma addoonsan mana kuu dirin sharcigu waxa imaamku qofku ku tukanayo walow shaksi mubhama ma ha noqdo intaasaad iska niyeysan adigu bas laakiin magaciisa iyo magaca aabbihii iyo waxaa inaad xafido oo taqaano waxba shardi ma ah hana u banbixinba magaciisa dhan magaciisa laguma raacsan inaad u banbaxdo athaani rugniga labaad arbacu takbiiraatin afar takbiir wey athaalidu rugniga saddexaad qiraa'at alfaatixa suurat alfaatixa aqrinteeda wey bacda takbiirati aluulaa allaahu akbar markii la yidhaha la xirto kabacdi waxaa ku xiga qiraa'at alfaatixa alraabicu rugniga afaraad alqiyaamu istaag istaaggaasoo lilqaadiri qofka awooda u sugnaaday qofkii awood u leh salaatuuljanaaza waxaa waajiba istaag in lagu tukado alkhaamisu rugniga shanaad asalaatu tusallimu cala annabiyi nabiga lagu saliyo sala allahu calayhi wasalam bacda ahaaniya bacda takbiirati ahaaniya takbiirta labaad ka bacdi markii faatixadii aada dhammaystirtay ka bacdi waxaad leedahay allaahu akbar allaahu akbar markaad tidhaahid salliga nabiga ku xiga sala allahu calayhi wasalam asaadisu rugniga lixaad adducaau ducawo lilmeyti meydka loo duceeyo bacda ahaaliثa bacda takbiirati ahaaliثa takbiirta saddexaad ka bacdi markii salliga nebiga sala allahu alayh wasalam aada dhammaysay allaahu akbar ayaad leedahay allahu akbartaa waxaa ku xiga duco meydka aad u ducayso ugu yaraan waxaa kugu filan allaahuma kfir lihaada almeyti bis ilaahu meydkan u dembi dhaaf intaasaa kugu filan ugu yaraan asaabicu rugniga toddobaad assalaamu salaamu naqsigu markii nabiga sala allahu calayhi wasalam aada ku sallisay oo afartii takbiiro aada soo samaysay allaahu akbar aada leedahay assalaamu calaykum waraxmatullah assalaamu calaykum waraxmatullah intaas wa yusanu waxaa la sunneeyaa rafcu yadayhi shaksiga labadiisa gacmood koryeelidoodii aan la sunnayn fi takbiiraati fii jamiici takbiiraat takbiiraadkii afarta ahay kulligood takbiir walba markaad allaahu akbar leedahay gacmaha in la kor yeelo ayaa la sunnay walisraaru ayaa la sunnay siraysi in la qarsado lilqiraa'ati walow leylan habeenba janaasada haben la tukanayo haddii la rabee faatixada waa in la qarsado hoos loo aqriyo imaamkii iyo dadkii jamaacadahayo ma'muumiinta kulli waa siraysanaya wa tacawudu magangelkiina waa la sunneeyaa bimacnaa liajli alfaatixaw faatixada intaadan bilaabin acuudu billaahi min ashaydaani arajiim inaad tidhaaho sunnagu duuna alistiftaaxi duuna ducaa'i alistiftaax ducaau listiftaax ka sokay ayaa magangelka la sunneeyaaho wajahtu wejhi lama sunneeyo ducadii ducaau listiftaax wajahtu wejhi laguma sunneeyo salaatu ljanaaza waxaa lagu sunneeyaa uun acuudu billaahi min ashaydaani arajiim qabla alfaatixa ويشhترط وaa l شharدiyaa فيiha في صaلاaة الجaناaزة saلاada جaناaزada waxaa lagu شharدiyaa شhuruuط الصaلاة شhuruuطdii saلاada oo dhan waa lagu شhardi شhuruuطda saلاada مaxaa ka mid ahaa yaعnي qofku inuu cawradiisa asturan yahay inuu weyse qabo dahaaro kaamil inuu qiblada u jeesto شhuruuطdii oo dhan iyadana waa loo شhardin waxaa kaloo شhardi ah iyada dheeraad u ah ويشhتaرط أيضا تqدم غasل الmeyd meydku inuu dhaqan yahay waa شhardi meydaan dhaqnayn salaatuljanaaza ma ansaxayso in lagu tukado meydka in la dhaqo marka hore shardiga aw tayamumihi bishardihi laa takfiinihi ama in loo booreeyo haddii dhaqiddii ay cuslaato masaa'ilka aan soo marnay oo kale dhaqiddii hadday cuslaatona waa loo booray laa takfiini laakiin karfanintiisa lama sugayo marba haddii la dhaqay oo yacni maradii weyneed kob yacni korka looga yacni daday karfantii shuruudaheedii intaan la gaarin waa lagu tukan karaa waa lagu tukan karaa laakiin tukrahu salaatu calayhi laakiin in lagu tukado salaatujanaaza karaahiyo wey qabla takfiin intaan karfanta la gelin in lagu tukado janaazo karaahiyo wey wayusallii cala almeyiti wayusallii shaksigu wuu ku tukadaa cala alqaa'ibi meyd maqan oo magaaladaba aan ku dhiman meyd maqan oo magaaladaba aan ku dhiman oo qaa'ibka ah shaksigu waa ku tukan salaatujanaaza walmadfuuni ruux la aasay oo qabrigii lagu aasana shaksigu wuu ku tukan karaa man ayaa ku tukan kara shaksi shaksigaas oo kaana ahaaday min ahli fardi salaa salaada waajibkeeda waajibka ahalkiisa ka mid ahaa calayhi meydka in lagu tukadana dushiisa lagu tukado ahlufaradka ka mid ahaa yowma almowti dhimashada maalinteediina ahlulfarad ahaa jira qofkaasaa ku tukan kara masaa'ilkan sheekhu wuxuu ula jeedaa qof haa'iba waa lagu tukan karaa yacni meydkii magaalada muqdisho tusaale ahaan kuma dhiman gobollo kaleu ku dhintay ama wadamo kale oo khaarija soomaal oo soomaal ka baxsan ayuu ku dhintay janaasat lqaa'i baa la yidhaha waa lagu tukan karaa nabigeenna ka sugnaatay sala allahu calayhi wasalam najaashi oo dhulkan xabashada etoobiya ku dhintay ayaa loo sheegay nebigu sala allahu calayhi wasalam markaasuu madiinatulmunawara isagoo jooga ayuu halkiisa uga tukaday nebigu sala allahu calayh wasalam magaalada madiinatulmunawara isagoo jooga ayuu najaashi oo xabasho ku geeriyooday ayuu madiine ugu tukaday salaatu ljanaaza nabigu sala allahu calay wasalam marka qofka qaa'ibkaa waa lagu tukan karaa janaasat lqaa'ib laakiin qof magaaladii muqdisho ku dhintay janaasat lqaa'ib ma looga tukan karaa maya ma ansaxayso taas magaaladii muqdisho ku dhintay laakiin xaafaduu ku dhintay xaafad kaleu ku dhintay markaasaan masaajidkan uga tukanaynaa salaatu ljanaaza qaa'ib ma ansaxayso taas qofka qaa'ib marka lagu tukanayo waa inuu beledka meel ka baxsan inuu ku dhintay shardiga walmadfuuni ruux la aasay oo qabrigii lagu aasay waa lagu tukan karaa qofkii intii qabriga bannaankiisa uu yiilay oo dadku ay ku tukanayeen ma aadan joogin waxaa timid uun markii la aasay kabacdi qabrigii markii la geliyey kabacdi ayaa timid oo janaasadii hore way ku dhaaftay maxaad samaynaya qabriga dushiisaad istaagi allaahu akbar waa tukanay salaatuljanaaza saxiix salaatuljanaaza saxiix walmadfuuni ruuxii la aasana waa lagu tukan man ruuxa laakiin ku tukan kara wainamaa yusallii calaa man dukira ruuxa lasoo sheegay waa qofka qaa'ibka ah ee magaalada ka maqan iyo qofka qabriga ku jira oo la aasay labadaba waxaa ku tukan kara man ruux ruuxaas oo kaana ahaaday min ahli fardi salaad salaada waajibkeeda waajibkaa ahalkiisa ka mid ahaa calayhi meydka dushiisa lagu tukado yowma almowti dhimashada maalinteediina ahlulfaradka ka mid ahaa masaladan ujeedada laga leeyahay waxaa weye qofkii maalan waxaanu soo sheegnay isagoo qabri ku jira waa lagu tukan karaa masaladaasaan ka hadlayna qof maqanna oo meel maqan ku yacni beled kale ku geeriyooday janaaso waa loo tukan karaa ayaan ka hadlayna laakiin yaa waayo dadka qabriga ku tukan kara dadka qabriga ku tukan kara yaa waayo waxaa ku tukan karaa maalintii meydka naftu ay ka baxaysay uu dhimanayay qof ahlulfaradka ka mid ahaa oo janaasadu ay waajib ku ahayd qof maalintii meydku dhimanayay ahlu farad ahaana jiray qofkaasaa qabri ku tukan kara maxaa marka looga ixtiraaji la diidayo waxa la diidaya maxay yihin waxa la diidaya waxaa weeye maalan shalay markii meydka la yacni meydku uu dhimanayay shalay markuu meydku uu dhimanayay maanta oo kale maalan waxaanu joognaa maalin axada sabti oo kale ka soo qaad ayuu meydku uu dhintay sabti qangaar ma aadan ahayn hal maalinaa qangaarkaaga ka dhimana waa la aasi meydka maantaoo axada ha tiri waa ku tukana shalay oo sabti uu dhimanayana qangaar ma aadan ahayn ogow kuma tukan kartid leanna maalintii meydku uu dhimanaya qangaar miyaad ahayd ahlulfaradka miyaad ka mid ahayd dadka janaazada ay waajibka ku ahayd miyaad ka mid ahayd maya haddaadan ka mid ahayn qabri kuma tukan kartid markaa laakiin meydku intuu banaanka yaallo yaa ku tukan kara saqiirkii qaangaarkii kulli waa ku tukan kara haweenkii raggii kulli waa ku tukan kara amaa qofku haddii maalintii uu dhimanayey meydku uu saqiir ahaa oo qaangaar uusan ahayn kuma tukan karo bacda dafnihi markii la aasay ka bacdi kuma tukan karo wayusallii shaksigu ku tukan karaa cala algaa'ibi qof maqan iyo walmadfuuni qof la aasay man ruuxa ku tukan kara ruuxaasoo kaana ahaaday min ahli fardi salaati salaada faradkeeda ahalkeeda caleyhi meydka lagu tukada yowma almowt maalintii dhimashadana ahlulfaradka ka mid ahaa lan nebiyi nabiga laguma tukan karo sala allahu wasalam wbaaraka caleyh nabigeenna sala allahu calayhi wasalam yacni anagoo ummaddiisii ka mida rumaysan inaan idhaaho maanta qabrigiisii aan salaatuljanaaze aan ku tukanayna ma ansaxayso taas liannahu rasuulku sala allahu calayhi wasalam markuu geeriyoonayey ahlu farad miyaan ahayn janaasada ma waajib ahlu faradna waa dadka casrigaa noolaa casru saxaaba dadkii noolaa dadkaasi waajib ku ahayd janaasa laakiin hadda haddaanu nidhaaho nabiga sala allahu alayh wasalam qabrigiisan salaatuljanaaso ku tukanaynaa oo janaasadii nabigaana dhaaftay janaasadii nabiga wayna dhaaftay balaan hadda kusoo tukanno qabriga nabiga sala allahu alayh wasalam wax ansaxayo ma ah ma ansaxayo wa awla naasi dadka qofka ugu habboonaashada badan bisalaati ku dukashada calayhi meydka lagu tukado waxaa ugu habboonaasho badan casabaatuhu qaraabooyinkiisa dadka qaraabada meydka casabaadka waxaa weeye alwaarihuuna waa qaraabadii asaga dhexlaysay qofka loo hormarinayo oo imaamka yacni janaasada looga dhigayo imaamka janaasada qofka looga dhigayo waa qaraabadii meydka dhaxalka lahayd ama qofay u fasaxeen ama nin sheekho iyagu ay u ogolaadeen oo idhaaheen janaasada adigu naga bixi oo imaam naga noqow uma waxaa ku habboon oo imaam noqonayo qaraabadii dhaxalka haddii la waayo dawul arxaami rixmyaalka kuwa u saaxiibka ahaa dawul arxaam maxaa loola jeedaa waa qaraaba laa tarisu shay-a waa qaraabo aan waxba dhaxlay sida abtigii oo kale haddii qaraabadii dhaxalka wax kulahaa la waayo maxaa ku xiga qaraabadii aan dhaxalka waxba kulahayn sida abtigii oo kale iyo ayaa booskii soo istaagaya dawul arxaam kuwaasaa loola jeeda walaa yugasalu lama mayro oo lama dhaqo ashahiidu qofkii shahiidka ahay oo dagaalka gaalada ku geeriyooday lama mayro lama dhaqi karo walow xaa'idan maalan xataa qofka shahiidkaahay hadduu noqdo haweeney xayd qabtayba ha noqdo haweeney xayd qabtayba ha noqdo haweentiiya maalan jihaadkii gashay jihaadkii ku geeriyootay xayday qabtay waa saasay ku shahiiday ay ku dhimatay ma mayrayno war xaa'iday ahayde de xaaidadii aan lacag mayrno ma dhahayno xaaido shahiid lama mayro xaaid ba ha noqdo walaa yugasalu lama mayro ashahiidu qof shahiida lama mayro walaa yusallaa mana lagu tukado calayhi cala shahiid qof shahiidana salaatuljanaaze male dagaalkii gaalada ku geeriyooday haddii dagaalka gaalada maxaa loola jeedaa qofka shahiidka ku geeriyooday wa huwa shahiidku man shaksi wey shaksigaasoo maanta dhintay fii qitaali alkufaar gaalada dagaalkoodii qof ku dhintay bisababihi sababi alqitaal dagaalka sababtiisiina u dhintay bisababihi maxaa baxay waxaa baxay dagaalkii waad ka qayb gashay gurigaagii markaad tagtay kabacdi ayaa kanaaca ku cuntay markaasaad dhimatay shahiid mati shaqaal ku murti sabab ilqitaal waa inaad u dhimatay sabab ilqitaal maxaa soo gelaya waad dhaawacantay dhaawaciyaad u dhimatay waxaa kaloo soo gelaya hubkaagiyaa kugu soo laabtay xabadii aad isleed gaalka gaalka ku rid yacni khaladaad gashay oo waad gaftay oo adigiyaa isku dhuftay mana iskula qasday shahiidaa tahay leannu xadiiskii salamatu ibnu akwac ee bukhaariga saxiixiisa uu warinaya caamir ibnu lakwac xilli yacni dagaal nabiga sala allahu calayh wasalam uu gelayay seeftii uu islahaa yani yahuudiga ku dhufo ayaa isaga ku soo laabatay markaasuu rasuulku sala allahu alayh wasalam wuxuu arkay walaalkii oo salamatu bnu lakwac ninkan dhintay oo seeftiisii ay ku dhacday walaalkii oo salamatu bnu lakwac la dhihi jiray oo murugeysan ayuu nabigu arkay sala allahu alayh wasalam wuxuu yihi salamatu bnu akwac maxaad la murugeysanta waxaan la murugeysanayo rasuulka ilaahayow saxaabada qaarkooda waxay ugu yidhaaheen walaalkaa shahiid ma ahan lianna hubkiisiyaa kusoo laabtay hubki asagaa isdilayoo shahiid ma ahan oo ajirkii shahaadada ma helay nabigu sala allahu alayh wasalam wuxuu uhi qofka sidaa ku yidhi waa gefay ina lahu ajrayn weliba laba ajiruu leeyahay yuri nabigu sala allahu alayh wasalam waa shahiid laba ajirna wuu leeyahay yuri nabigu sala allahu alayh wasalam marka qofku isagoo dagaalkii gaalada ku jira isagoo hubkii ridaya xataa hubkiisa hadduu kusoo laabto ama daabadii uu ku eryanayay gaarigii uu ku eryanayay ninka gaalku ku eryanayay gaarigii yaa la gadoomay waa shahiid sabab ulqitaalba haddaad u dhimatay dagaalka sababtiisa haddaad u dhimatay shahiidaa tahay wahuwa man maata waa ruux dhintay fii qitaali اlkufaar gaalada dagaalkoodii ku dhintay bisababi sababi اlqitaal dagaalka sababtiisa u dhintay walaa calى siqdi dhiciskiina laguma tukado qofka dhiciskaa isagana laguma tukado ilaa idaa daharat amaaraat اlxayaati nolosha calaamadaheedu inay ka muuqdaan mahan inuu nool yahay calaamaad ah inay ka muuqdaan mahan calaamaadka maxaa ka mid a wadaalika kakhtilaajin dibaaxashadii oo kale jirkiisiya waxaa la arkay wax yar nuxnuxsanay dibaxashada waxa way maqaarkii iyo maqaarkiisii oo jag jag dhahayo nuxnuxsanay ayaa la arkay taas maxay daliil u tahay wax yaroo nolol inuu kusoo baxay wax yaroo nolol inuu kusoo baxay ayay daliil u tahay haddii marka dibaxashada iyo dhaqdhaqaaqa jirka lagu arko waa lagu tukanaa saqiirkii bacda infisaarihu oo markaa waxaa waajibaya dadka waaweyn wixii u waajibaya marba haddii dibaaxasho iyo nuuxsasho lagu arkay waa in la maydho karfan la geliyo lagu tukado oo la aaso afartiiba waajiba wayugasalu waa la dhaqaa saqiirkii in balaga waa dhiciskii wayugasalu dhiciskii waa la dhaqaa in balaga hadduu gaaray arbacata ashhurin afar bilood hadduuba gaaray walow xataa wax nololayaanan ku arkin calaamadiisii wey wuxuu sheeku ka hadlay walow lam tadhar amaarat اlxayaat yacni calaamad nololayaananba ku arkine afar bilood hadduuba gaaray dhaqiddu waa waajib karfantu waa waajib in la aasana waa waajib maxaa meesha ka baxay oo kale ah ma lagu tukanayo salaatuljanaaze ma laha yacni saqiirka marba hadduu afar biloodba uu gaaray dhiciskii dhiciskii afar bilood soo gaaray hadduu soo dhacay wax nololahoo astaanayaananba ku arkine saddexdaa shay waajiba in la dhaqo la karfaniyo la aaso salaaddii uun ayaan lagu tukanayn salaaddii janaazada ayaan lagu tukanay marka siqdigaa la isku khilaafay siqdi horta muxuu yahay dhicis goormaa la dhihi karaa qofkaasi waa dhicis siqdi imaamka la yidhaaho rimli raximah اllahu tacaala isagu wuxuu ku tacriifiyey siqdi waxaa la yidhaha annaazilu qabla tamaami aqali muddat اlxamli annaazilu waa caruurka caloosha ka soo baxay qabla tamaami aqali muddat اlxamli muddadii haweenku uurka ay ku qaadi lahayd caruurka muddadaas ugu yar uurka intii caruur ku jiro ugu yaraan muddadaas intaan la gaarin ayuu soo baxay cunugka aqalulxamli marka imisa wey uurka maxaa ugu yar lix bilood marka siqdigu wuxuu noqonaa dhicis marka la leeyahay waa lix bilood wixii ka yar waa aqalu muddati alxamli muddati alxamliga waxaa ugu yar lix bilood lix bilood wixii ka yar ayaa waxaa la yidhaha dhicis siqdiyaa la yidhaha dhicisa la yidhaha ama hadduu lix bilood gaarana ka warran marka lix bilood isagoo gaaro ayuu soo baxay maxaa ku waajibaya marka qofka weyn wixii ka waajiba qofka weyn wixii ka waajiba ayaa ku waajibaya oo maxay yihiin min algusli wاlkafani wاldafni wasalaati caleyh in la mayro janaazadii lagu tukado la aaso la karfaniyo afartiiba waa waajib marba hadduuba lix bilood gaariyo ee waxaa laga hadlayo siqdiga waxaa weeye waa qofaan gaarin aqalu muddat اlxamd waxaa kitaabka hadla allah subxana wa tacaala